toddobaadkii tegey magaalada baydhabo waxaa maamulka koonfur galbeed uu ka soo saaray go'aan lagu mamnuucayo kulamada siyaasadeed ee looga soo horjeedo maamulkaas in magaaladaasi lagu qabto waxaa xigay siyaasiyiin dhowr ah oo la xirxiray muddo afar maalmoodna xabsiga ku jiray maanta ayaa waxaa magaalada isugu yimid xubno isugu jira aqoon-yahano iyo xubno ka socday bulshada rayidka oday dhaqameedyo iyo siyaasiyiin waxaana uga hadleen arrintan wariyaha v o a ee baydhaba mukhtaar maxamed catoosh ee warbixintan soo diray kulankan oo ay isugu yimaadeen aqoon-yahano siyaasiyiin odayaal dhaqameed iyo ururada bulshada rayidka koonfur galbeed oo baydhabo ka dhacay waxaa looga hadlay xarig iyo rasaaseen lagu furay siyaasiyiin baydhabo ku sugan waxaa sidoo kale kulanka maanta baydhabo ka dhacay looga hadlay inay tahay waxaan la aqbali karin go-aanka shirka golaha wasiirada koonfur galbeed dabayaaqada toddobaadkii taga ka dhacay magaalada baydhabo kaasi oo looga hadlay in baydhabo aan lagu qaban karin shirar looga soo horjeeda maamulka koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan sanansoor ayaa ugu horeyntii ka hadlay shirka jaraa'id siyaasiyiintaas waxay xiran yihiin sagaashan iyo lix saacadood qodobka soddon iyo labaad farqadiisii labaad xuquuqda eedaysanaha eedaysanaha laguma hayn karo meel aan meel aan qaynuunka banaynin waana in afartan iyo sideed saa gudahooda la geeyaa garsoore waxay xiran yihiin mas-uuliyiintaasi sagaashan iyo lix sadood sagaashan iyo lix saacadood oo ah afar maalmood afartan iyo sideed gudahoodana waxaa loogu talagalay in garsoore la geeyo sidaa daraaddeeda waxay ku xiran yihiin sharci daro marka waxaan rabnaa in golaha badbaadada koonfur galbeed wuxuu rabaa in loo caddeeyo sababtii loo xiray cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade oo ka mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaankii sagaalaad ayaa isaguna xusay inay tahay waxaan la aqbali karin qof muwaadin ah in la rasaaseeyo kadibna la xiro waxaa foolxumo ah oo sharci darro ah in muwaadin meeluu u raadsaday cadaalad lagu sii qabto oo lagu sii xiro meeshii loo dacwaday saldhig aheyd in muwaadin oo dacwo geystay oo la xabadeeyey markaas kadib la qabto oo la xiro asagoo dacwad raadinaya cadaalad raadinaya waxaan rabnaa meeshu wixii ka dhacay waa wax qaabdarro ah oo aan loo dulqaadan karin ku-taragfalka awoodahana waxaan rabnaa wasaaradda cadaaladda inay arrintan soo faragiiso saraynta sharciga iyo kudhaqanka sharciga cidna kuma takrifal karto awooddeeda iyadoo isticmaalaysa inay cadburiso muwaadin oo ka hadlaya arrimaha quseeya dantiisa iyo dalkiisa guddoomiyihii hore ee amniga gobolka baay maxamed cabdi aadan barako oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dadku ay xor yihiin islamarkaana fikirkooda ay cabiri karaan iyadoo aan dhibaato loo geysan malka dahow u koro malka hadala koro inila way baan aragaane arin oo iid foolhuman e waana dad belidka ku usub ini iingaan maleya dadka saas araamaahina dadkii hore in roogi jari ho haada fadna dadka motor jankafaaye oo jiiralaka shidawma e dadka dad arada degan qabiil e oo dalka walkale talada walkale waaye afhayeenka maamulka koonfur galbeed nuuridiin yuusuf abuukar ayaa ka hadlay go-aanka golaha wasiirada ay ku gaareen magaalada baydhabo waxaa la wada gaaray go-aan ah in shir aan lagu qaban karin magaalada baydhabo aysan ogeyn dowladda koonfur galbeed soomaaliya dad aan warqad ka haysan dowladda koonfur galbeed soomaaliya inaysan shir ku qaban karin magaalooyinka keliya baydhabo ma ahan magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo deegaanada dhammaanba sidoo kale dadka hubka sharci darada aan u diiwaangeshaneen amniga wasaaradda amniga inaysan ku wadan karin hub magaalada magaalooyinka waaweyn dowladda koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan caasimadda kumeel gaarka ah xarunta hadda kumeel gaarka u ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo sharci baa laga soo saaray taa oo qof walba oo hub wato in iska diiwaangeliya wasaaradda amniga uu soo mara oo warqad uu la yimaada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda koonfur galbeed ee daafaca caalamka ku nool waxaa anugu diyaar unahay inaan lala xisaabtamo intaan jirnay ee dowladda koonfur galbeed jirtay waxay qabatay inay arkaan indhahooda ku arkaan dadka maanta beenta sheegaya marka horena si qaldan ku joogay maantan haddana xildhibaano iyo wax walba ah oo siyaasiyiin lah oo dadka been u faafinaya waxaan u sheegaynaa waxay qabteen hala weydii laakiin qofka burburinaya shacabka waxyaabihii loo qabtay ka soo horjeeda iyo horumarka shacabka ka soo horjeeda waxaan ula diriraynaa sida shabaab aan ula dirirnay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo